madaxweynaha dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mas-uuliyiintan oo marar kala duwan kasoo degay garoonka diyaaradaha dhaktar shaatigaduud ee magaalada baydhabo waxaa kusoo dhaweeyey garoonka qaybaha kala duwan ee bulshada iyo madaxda maamulka koonfur galbeed oo ugu horeeyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan weli wax wara saxaafadda kama siinin imaatankooda mas-uuliyiintan magaalada baydhabo hase yeeshee wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed oo v o a la hadlay ayaa ka warbixiyey wufuudda maanta soo gaartay magaalada baydhabo maanta waxaa soo gaaray magaalada baydhabo wufuud kala duwan oo ka kala socota dowlad goboleedyada dalka oo ay hogaaminayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda intaba waa ay soo gaareen ujeedka kulankan sida ciwaanka shirkaba uu yahay waxaa weeye shirkii arrimaha amniga soomaaliya looga hadlayay waxaana rajaynaynaa galabta galinka dambe inuu furmi doono insha allah waxyaabaha diiradda lagu saaray shirkaasi maxay noqon doontaa atoosh waxyaabaha kulli waxyaabaha qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah arrimaha amniga iyo guud ahaanba siyaasadda dalka iyo qodobo kale oo aan isleeyahay awood qaybsiga dhinaca dhaqaalaha iyo wax lamid a laiskula soo qaadi doonaa laakiin ajendaha dhabta ah marka shirka la furaan rabnaa inaan saxaafadda usoo bandhigo afhayeenka maamulka koonfur galbeed nuuridiin yuusuf abuukar gacmo ayaa isna sheegay madaxda kala duwan ee soo gaaray magaalada baydhabo ay ku yeelanayaan kulan laga falanqeynayo amniga qaranka iyo sidii laysaga kaashan lahaa guud ahaan amniga soomaaliya sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen shir kaasi oo looga hadli doono arrimaha amniga shirkaas oo ah guddiga amniga qaran shirka shirka guddiga amniga qaran oo beri la doonaya inuu ka furmo magaalada baydhabo xarunta kumeel gaarka dowladda koonfur galbeed soomaaliya maxaa looga hadli doonaa shirka shirka waxaa inta badan ahmiyad la siin doonaa dhanka amniga iyo sidoo kale qaabkii ciidanka loo tayeyn lahaa sida ciidanka loo dhisi lahaa sida kooxaha nabaadiidka inta badan dhibaatada ka geysta guud ahaan dalka soomaaliya sidii loo ciribtiri lahaa kuwaasoo haddaba gabaabsi ah sidii marka loo dhammaystiri lahaa hadduu ilaala saacdaha soo socda ayaa la filayaa mas-uuliyiintan inuu kulankooda ka furmo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo